SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalinta jimcada waa sideeda bisha maarso waxaa loo dabaaldegaa ama la xusaa maalinta haweenka caalamiga iyadoo markaasi la xasuusto waxyaalihii lasoo maray caqabadaha weli haysta haweenka adduunka dalkay joogaan ba ha noqdeen sucaado cabdi kariim waa haween soomaaliya oo degan magaalada sydney arrimaha haweenka iyo bulshada guud ahaadna u ololeysa sucaado ayaan weydiiyey bal waxa loola jeedo ama sababta loo xuso maalinta international womens day waxayna tiri
international women day waa maalin oo qadirin yani maalinta dumarka waa maalin loo dabaaldegayo dumarka iyo hoolaho ay ka qabtaan nolosha bulshada dadka oo dhan kaalinta ay ka leeyihiin waa wax maaragtay arrimo badan oo ay dadka mar walba isweydiiyaan meel walba oo oo qof ka taliya nin ka taliya qof dumaraa ka dambeysa marka badanaa waxaa moodaa dumarka in ay tixgelin aysan helin marka saas daraaddeed iyo waxyaabo badan aqoonsi ay tahay dumarka wax inay kaalin nolosha biniaadanka iyo nolosha adduunka ay wax ka qaataan ayaa magacan loo bixiyey international women day waa gartay marka inta badan waxaa laga hadlaa sinaan la-aanta ragga iyo haweenka oo dee haweenka xuquuq badan baa ka maqnaa sannado ka hor weli qaar baa ka maqan maxaad is leedahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo horumar laga gaaray waayihiin marka laga hadlaayo xuquuqda haweenka tobankii sano labaatankii sano u dambeeyey runtii dumarka oo bini-aadanka oo dhan kaalin badan ayay hoolaha ay noqoto nolosha bulshaha bulshada dhismaheeda ay ka qaataan balse marka ay noqoto maanta aad ba horta wax badan nolosha adduunka isbedeshay berigii hore mase hadda waxaa laga yaabaa shaqo haddii meel aada u doonato mushaarka oo gabadha la siinayo inuu ka yaryahay mushaarka oo ay ragga helaan marka arrintaanna waxay dhalisay in dadkii ay ka doodaan dumarka xuquuqdooda ay dhahaan sidaas xaq ma aha haddii shaqadii loo siman yahay oo iskusi oo iskusi loo qabanayo sidee ku dhacday inuu mushahar badan helo marka taas doodaas waxay dhalisay in ay dumarkii kasoo gudbaan culeyskaas oo kale in mararka qaarkood waxaa dhacdo qof dumara oo badanaa haddaad aragto meelaha oo agaasimaha mase hoolaha oo meesha sare in qof dumarba loo dhiibin hadday hesho xataa bosithinkaasna ay aad u yartahay tiradooda haddana aysan noqon si loo siman yahay mushaharka hadday noqoto mise haddana saasay tahay waxaa laga yaabaa taladii inay bixinayso go-aanka iyo wax walba oo haddana oonan qadirin xoogle aysan helin marka waxyaabo badan iyadoo qadirintana loo dagaalamayo iyo xuquuq waxaa loo dagaalamaya xataa waxay dhahaan equal pay yani inaa isku si hataa mushaharka loo helo oo taasna arrintaas hadda wax badan baa laga soo gudbay oo hadda beryahan shaqooyin badan waxaa laga yaabaa inay isku si mushahar loo siiyo haddana mararka qaarkood markii ay noqoto dalacsiin iyo yani weli waxaa ka jira wadamadan galbeedka in ay dumarka xuquuqdooda aysan ahayn sidii tii ragoo kale meel sare waa gartay marka haddii weli xuquuqdii haweenka dalalka horumaray oo australia o kale ka mid tahay ay haweenkii dagaalamayaan inkastoo hadda meel walba haweenku ay joogaan madaxdii baarlamaankii wasiiradii ay ku jiraan maxaad is leedahay haweenka soo galootiga oo dalka ku cusub oo dalal weli horumar badan aan sameyn laga gaaray maxay ku kala duwan yihin baa is leedahay
anaga haddii dadka soo safray oo sagolootiga aan nahay weli waxaa noo sii dheer dhaqan oo ah oo weli aad moodid in mararka qaarkood oo dib kuu celinaya mase oo ka faqad gabadhii inaysan fursad u helin inay shaqo aado mase waxbarasho hadday noqoto hadda berigii hore dadka markaan waddanka ku cusba hadda anaga muddo dheer ayaan waddankan joognaa waxay ahayd masalan waktigii aniga markaan gabar yar ahaa oo kale in nala dhihi jiray maxaa wax ka baranaysaa qof dumaraad tahay waa lagu guursanaa ciyaalaad dhalaysaa hadda beryahan dambe ilmaha hadda anaga aan dhalnay waxaan ku dhiirigelinaa inay wax kasta baran karto ee horumar gaari karto haddana weli dhaqan ahaan waxaan ugu dambeeya xataa iyadoo wax baratay in oo culeys la saaraya gabadhi laleeyahay maad guursatid qof dumaraad tahay maad guriga yeelatid maa ciyaal dhashid maa marka taasna waxaan moodaa dadkan reer galbeedka waxay ku doodaan inay dumarka dib u celinayso maadaama qofkan dumarka ah hadday shaqo bilaawdo yani hadday reer leedahay ciyaal ay dhasho shaqadii ma wadi karto waxay ku qasban tahay iyadii ayaa hooyo ah oo xanaaneyntii looga baahan yahay inay shaqadii ka harto marka weli culeyskaas ayaana saaran maadaama annaga aan kasoo jeedno dad oo qoomiyad oo jecel weli dhaqan ugu dambeeyo inuu qofkii uu reer yeesho ehel yeesho oo aan jecelnahay balse bresharkaasna wuu badan yahay tan kale dadkeena annaga oo soo dhaxaa jiray oo halkan qaxooti ahaan ku nimid mararkii hore waxaa laga yaabaa inayba ninki iyo naagta isku khilaafaan mase uuba cilaaqaad ay kala dhigtaan haddaan isguursanno waxaad ii caddaynaysaa inaadan shaqo tegin ee gabadhii waayahay tiraahdo haddana waxaad arkaysaa inay markii arto dad kale oo oo shaqeeya inay yani ay reerkii u keenta qalalaaso beriyii hore waxaan ka hadlayaa sagaashameeyadii saasay ahayd hadda beryahan dambe oo maadaama waddankan aan degannahay dhaqaalihiisa uu sii culeys noqonayo oo culeys lagu saaray lagu leeyahay ceer ma jirto bax shaqo aad oo dowladdii kugu qasbayso ninka hadduu raalli ka yahay iyo hadduu raalli ka ahayn way ku qasban tahay gabadhii soomaaliga oo hataa hooyo weyn oo ciyaal leh inay shaqo aado marka shaqadan oo waalidka aadayo waa duruuf oo dowladda nagu qasabtay maaha wax dhaqan mase maaha wax reerkii ay kugu kaalmeynayaan taana waxaa keenayso hooyooyinka oo culeys badan saaran maadaama dhaqanka maskax ahaan ay naga dhaadhacsan tahay hooyada inay iyada guriga xanaanad ka tahay iyada hooyo mas-uul ka tahay ciyaalkii iyo reerkao dhan inay shaqo aadana dowladdii baa ku qasabtay oo hadduu ninkeeda maanta uu isku filan yahay shaqo xoogle uu heesto oo iyada isaga uu kaafin karo noloshoodii maba jirayso dowladd hadday kugu tiraado shaqo aad ma aadayo okay lacagtaa lagaa jaran uma baahnin lacagtooda waayo ninkaagiyaa kuu shaqeeya marka reeraha badankood maadaama odaygii soomaaligiina oo khibrad ahaan uusan haysan skill yani khibrad fiican oo shaqo fiican ku helo uusan kaafin karaynin isaga iyo reerkiisa inuu yani mas-uuliyaddaas qaado maamadii marka bressure way ku qasban tahay inay shaqo aado shaqada ha aado gurigiina way ku khasban tahay inay hoosheedii ka qaadato marka waxaa moodaa hooyooyinka soomaalida inay weli culeys badan uu saaran yahay oo qofka xataa ay u keenayso caafimaad ahaan yani ma xamili karo qofka dumarka waa ilaahay baa noo dhalaysiiyey yani awooddeena ilaa xadad ino haddii aad maanta baxdo aad soo shaqayso aad timaado oo haddana guriga laga rabo inaad ka shaqayso yani waxay noqonaysaa shaqadaas xataa hadday muddo wado muddo dheer ma wadi karto inay shaqadii ka fadhiisato waqti kadib yani mase hadday dhacdo hataa hooyooyina waxay ka darbadaan hadday helayaan shaqooyin oo waqti gaaban oo yani saacado yar la shaqaynayo si ay maan micnaha ay reerkiina ay ula joogto marka weli culeys badan baana saaran marka ay noqoto nolosha maalmeedka maalin walba waa gartay marka culayskaas ama bresharkaas badan ma wuxuu ka imaanayabaad leedahay hooyadii ama gabadhii oo laftigeedu dareensan dhaqan ahaan waa inaad guriga joogtahay oo caruurtii korisaa mise odagiioo matalan shaqadii hawshii aan la qaybsanayn ama isaguba raalli ka ahayn xaaskiisu inay shaqayso ma arrin dhaqankii guudo bulshada culayska ugu badan gabdhaha xagee uga imaanaya aad isleedahay
runtii meel walba culayska nooga imaanay hadday noqoto bulshada aan la noolna hadday noqoto gurigii hadday noqoto reerkii yani oo dhaqan ahaan waxaa lagaa rabaa inaad waad aragtay dhaqankeena soomaaliga ninkan marka hore uu guursanayay gabar kartile gabar wax walba taqaano gabar guriga kasoo bixi karta wuu rabaa gabar wax baratay oo banaan kasoo shaqaysa marka qofka bini aadanka waxay dhahaan superwoman superwoman ilaa cadad waa wadi kartaa marka dambe waa soo dhacaysa marka bresharkaas oo dhaqan ahaan wuuna saaran yahay oo ah qofka soomaaliga gabadha inay howsha wada qabato oo howsha gurigii hadday dhacdo howsha gurigii ma wadi karto waa waxaa imaanaysa haddana dagaal iyo waad aragtay maalin walba sida laysku caayo faarax looga baasta iyo xaliimo maxay ahayd adi waxaasoo dhan cayda oo adduunka ka jirto hadda waxaa keenayso runtii dadkii gurigii uma sinna micnaha markaan leeyahay uma sinna waxaan ka wadaa shaqada guriga annaga weli waxaa naga dhaadhacsan shaqo guri waa shaqo dumar yacni dadkan hadda kasoo qaad oo reer galbeedka ayagaba annagoo kale way soo mareen nolosheenoo kale waaba waxaa jirta sideenoo kale bay ahayd qofka dumarka inay guriga joogto inaan shaqaynin ilmaheeda markuu weyn yahay inay gurigeeda maamulato marka way dhacda markii dambe inay dhahaan maya inaan shaqaynaan rabnaa markii dambena sideenoo kale oo duruufo badan ay soo korodhay oo furiinkooda iyo dumarkii yani inay furka tuurtaan oo si kale u dhaqmaan ay dhaqanka ka tagaan waxaasoo dhan way soo mareen marka had qofkii raba inuu isku haysto dhaqankiisii oo hooyo iyo iyo dhaqankii adduunkii halkan la qabsado inuu shaqo tago oo lacag soo helo sidii qof walbao kale waxay ku xiran tahay markuu ninkeeda uu sabood gareynayo uu ku kaalmeeyo niman badan oo soomaali way jiraan laakiin ma badna waxaad arkaysaa hadda reer oo maasha allah oo one of the best family aan dhihi karo oo xataa ilmahoodana aynan xataa xanaanada iskoolka uma umaynan dirin minaa markay iyada shaqo aado isaga ilmaha hayn jiray markay ka timaado shaqada iyada gurigii iyo ilmihii sii xanaaneys isagii shaqo kalau sii tegay tagsi iyo wixiisa kale marka dadka noocaasa oo hoosha guriga isla wado waa nagu yaryahay ma badna sababtoo ah inawey maskax ahiyana waxaa naga dhaadhacsan ninka hadduu guriga ka shaqeeyo hadduu ilmihiisa haayo maxaan u haynaa ilmaha adigaa hooyo u ah adiga yani inayba tahayba in raganimadiisii ay naaqus tahay marka ilaahay ayaa qofka bini aadanka hadda qur-aankao kale oo yiri arijaal qawaamuuna cala nisaa micnaha ilaahay wuxuu idin siiyey awood badan oo ka badan dumarka marka su-aashaas oo wadaadada iyo sida looga jawaabo iyo siduu ilaahay u dhigay iyo sida dhabta ah yani waa arrin u baahan xikmad in laga fikiro maxaa laga wadaa yani runtii maanta wiil shan iyo toban jir ah iyo gabar shan iyo toban jir ah isku xoog ma aha yani quwadda ma waxaa laga wadaa quwad oo ad adkaysi muruq weyn ma quwad waxaa laga wadaa oo yani inaad adiga gurigii liader haddaa tahay marka liadernimadii iyo quwaddaas ma waxay tahay yani anigaa taliyo oo qofkan dumarkana tala ma laha ma yani waa arrin u baahan in dadka muslimiinta oo dhan iyo soomaalida aan ka hadalno runtii annaga diinteenna waxaa u malaysaa waa waxaan ku salaysannahay samicnaa wa adcana waa maqlay waa dhegeysta waxawaa adiga aamus ha fikiri dhegeyso so sometimes haddaan isweydiino oo aan su-aalno maaha inaad cadadka oo diinta ka bixaysid yani waa in oo wixii dhabta ah laga hadlaa matalan wadaadada mar walba tusaale waxay usoo qaataan nebi maxamed sala allahu alay wasalam gurigiisu uu caawini jiray dharkuu toli jiray cuntaduu sii hilibkuu sii jarjari jiray so hadda practically hadduu waagaas nebiga sala allahu aleyh wasalam uu sameynayay maanta maxaa keenay inaynan sameynin marka ma micnaheeda annaga soomaali ahaan dhaqankaas malihin miya runtii xasan waan leenahay way jiraan wiilada soomaali dhibaatadana haddana wuxuu kasoo imaanaysaa hooyadii hooyadii hadday wiilkeeda tababarin inuu guriga iyada caawiyo ee laga yaabo inay gabadha adeegsato een wiilka adeejin beri wuxuu noqonayaa aabbo oo derbi iska fadhiya oonan shaqaba aqoonin marka qofka bini aadanka waa dhaqan soo jiro ah haddana tan kale waxaa noo sii dheer bulshadeeni maanta annaga ahaan austraaliya haddaanu nahay waan ka duwannahay masalan systemka oo maraykanka oo kale maraykanka dadka qaxootiga marka laga soo wado waxaa laga yaabaa hooyo konton jir ah hadana ay tagto maraykan sideed bilood kadib waa ceertana ma jirto jidka ku dacweeyaan shaqaa loo sameeyey wadankaas waa privatized wax walba shaqada waa private ma kala jecla haddaad english taqaano iyo haddaad islaan weyn tahay shaqada waa kuu diyaar marka xataa haddii lacag yaroo shaqa micna lo lagu siiyo haddii oo lagu siiyo yani shaqo oo oo ka qiimo sareyso adigu shaqa shaqa weeyaan laakiin annaga halkan australia shaqo dhan baaba la helin shaqada waxa- hadday noqoto maqaayo qof shaksi baa iskale qofka shaksiga wuxuu keensanayaa ga- reer ay wax isku yihiin is- hadda islaamaha turkiga oo kale islaamo waaweyn waxaa laga yaaba subaxdii hore bixaysa maqaayada xaggeeda dambe basasha iyadaa usoo jajarta lacagteeda kasha lasoo siiyaa qofka soomaaliga hadduu shaqadaas doonan lahaa muxuu kuu siinaya adiga shaqo haddii islaan kaleo isaga oo turkigoodii iyo carabtoodii ay jirto marka cunsurinnimadaasaa jirto shaqadii ah shaqadii haddaa u tagta meelaha brimatka ah ay weli waxay kuu fiirinayaan luqad ma taqaani waxaa laga yaabaa inay ka fog tahay meelaha oo aadan aadan aadan tegi karaynin warshadahoo kale systemkii warshadihii ma naqaano warshada laftigeeda waxay taa qof dhalinyaro ah qof oo kasoo bixi kara qof fahmaya nidaamkii yani america oo kale fahan masahafaham waa lagu geynaa maalinta koowaad kan kan samee qofkan soomaaliga oo kartida leh oo wax walba qaban karta haddaad hal maalin turto aad tirahdid kan samee maalinta labaad iyadaaba kaa badiso laakiin fursadaas ma haysano marka systemkiina sidaas uu uu dib noogu celiyey n dadkii dhaqankii oo haddana sidaas jira haddana waxaa moodaa xasan beryahan dambe oo sanooyinkan dambe markaan muddo waddanka joognay maadaama dhaqaalihii uu adkaaday ee dowladdii oo dolo- dowladda hadda badana oo ma- muddo haysatay oo liberal ah waxa waaye working yani waxay ay- ay maalgelin ku samaysay inay private ka dhigto ay tiraahdo wax noogama gelin wax ma aqaano wax shaqo raa- raadso marka tii bressurkii waxay keentay in shaqooyinkii saasay tahay shaqo ma jirto
taasina waxay ahayd saado cabdikariin oo ka hadlaysay arrimaha haweenka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho